wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa shacabka soomaaliyeed gaar ahaan ummadda islaamka ee ku dhaqan deegaanada koonfur galbeed uga baaqay inay ka faa'iideystaan fadliga weyn ee ku jira soonka maalinta sagaalaad iyo carafo oo ah maalin ka mid ah maalmaha ugu fadliga badan ee sanadka islaamka wasiirka ayaa hadal ka jeediyey shir jaraa-id uu ku qabtay magaalada baydhabo isagoo si gaar ah hoosta ugu xariiqay muhiimadda ay leedahay maalinta carafo iyo sidoo ay fursad u tahay in la helo dembi dhaaf toobad iyo baraka badan wasiirka ayaa sidoo kale xusay in maalinta carafo ay tahay mid ka mid ah tiirarka ugu muhiimsan ee xilliga xajka ay tahay maalinta ugu weyn ee caalamka lagu gudanayo xarunta barakeysan ee carafa wuxuuna ugu baaqay dadka aan xajka aadin in ay iska luminin fursadahaani qiimaha badan alxamdu lilaahi rabi lcaalamiin wasalaatu wasalaam calaa saxbi ajmaciin marka koowaad ilaahay baan mahad naqaana jala jalaaluhu nicmooyinkiisa fara badan uusan nasii bara may ka beegantaa maalintii carafo maalintaasi carafo waa maalin aada iyo aada u weyn waaye maalinta ilaahay subxaana watacaala adoomadiisa inka badan uusa indami dhaafaaw sidii xadiidkii nabiga sal ly slm usuu sheegay maalin majarta maa min yowmin akhar min an yuctiqa allahu riqaaba cibaadihi min annaar maalin oo ku badan adoomadiisa ilaahay uusa naarta ku xoreeyaw oo maalinta carafo ku badan majarta maalintaas marka maalin weyn ahaa ilaahay adoomadiisa inka badan usa cafiyaaw waanan dembi dhaafaaw marka dembi dhaafkaas ilaahayna siiya dhammaantaana maylan baahayaa marka in maalintaas laku faaideysada maylan ku faaiideysaday ilaahay xusshay ilaahay oo la xuso subxaana watacaala nabiga salishay oo la badya calayhi salaatu wasalaam maxay ahaydtay adkaaraadka ha aruuray maaragtay in la akriya waxyaalaha kaleoo maalintaas carafo una ka weynayaana may kumid ahaa in la soomo marka bara may waajibaase may sunno ahaa weli sunna mu-akad ahaa in la soomo mayha ka aroortay fadli weyn oo ah in ilaahay subxaana watacaala maalintaas soonshay ka dhaafaw asana almaadiya walbaaqiya ama walqaadima sanadkii tabi iyo sanadka hadareera dunuubtii adagali yaala ka dhaafee marka maalin weyn waaye marka ma-anka baaqaane shacabka guud ahaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ee gaar ahaan shacabka koonfur galbeed in lagu faa-iideysta maalintaas carafo oo bare ah in la soomo oo la weydiiyey fadligaas oo ilaahay subxaana watacaala maalintaas adoomadiis ilaahay kafaanay ma erey malaa-igtiisa aan kafaanay fiiriya addoommadaydii intaasoo milyan qof iyo bara carafo suruma doonta ilaahay yoona ku aqbala muslimiinta kale oo caalamka dunida roogtoona malaayiintaas muslimiinta carafo teegan oo banka carafo teegan kuleelka teegan oo alle subxaana watacaala laba maro oo cadcadjaleed hahirideen oo ilaahay maaragtay tuugaayaan dambi dhaaf weydiisadayaan dadka kale oo roogna carafo roogna oo buldaanta muslimiinta sida baydhabo iyo koonfur galbeed iyo soomaaliya dhulka kale oo muslimiinta ka nool yoona mayka may ka xoojiyayaana oo ka garab surmaayana muslimiinta maaragtay soonka marka meelaasu meyle ilaahay addoommadiis malaaigta l fiiriya addoommadeydii geekamay wahaayo oo inshal dheeraayna protocol anjarna lankuma madaxweyne e kanaa wasiir e kanaasaas ilan lahayna kanaa taajir e kanaa faqiirna dhar isna eg oo cad wadadaan iyo meela suruyin oo ilaahay inta darucayaan ilaahay marka may erey addoommadii aragaasana in dembi dhaafay markhaati ku hadaa ere marka maalintaas maalinta dembidhaafka waaye marka may inka baaqaana shucuubta muslimiinta shucuubta soomaaliyeed shucuubta koonfur galbeed in taas lagu faa'iidsado
baaqaani ka yimid wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wuxuu muujiyey doorka dowlad goboleedka ah ee dhiirigelinta arrimaha diinta iyo xusuusinta bulshada soomaaliyeed inay ka faa'iideystaan fursadaha barakeysan ee alle inoogu deeqay